sharciga ku noqoshadiisa cutubka labaad markaasaynu noqonnay oo waxaynu u guurnay cidladii ku tiil jidka badda cas loo maro sidii rabbigu igu amray oo in maalmo badan ah baynu ku wareegaynay buur saciir markaasaa rabbigu ila hadlay oo wuxuu igu yidhi idinku buurtan wakhti dheer baad ku wareegayseen haddaba xagga waqooyi u leexda oo adigu waxaad dadka ku amartaa oo ku tidhaahdaa idinku waxaad dhex martaan sohdinta walaalihiin raaceesow oo saciir deggan oo iyana way idinka cabsan doonaan haddaba si wanaagsan u digtoonaada hana la diririna waayo dalkooda idinka siin maayo xataa intii cagta la saaro maxaa yeelay buur saciir hanti baan u siiyey raaceesow wax aad cuntaan lacag kaga iibsada oo weliba biyo aad cabtaanna lacag kaga iibsada waayo rabbiga ilaahiinna ahu waa idinku wada barakeeyey shuqulkii gacantiinna oo dhan oo isagu wuu yiqiin socodkiinnii aad cidladan soo dhex marteen afartan kan sannadood ayaa rabbiga ilaahiinna ahuu idinla jiray oo waxba uma aydaan baahan oo sidaa daraaddeed ayaynu walaalaheen reecaysow oo buur sacir degganaa ku soo dhaafnay jidka carabaah ee ka soo baxa eelad iyo cosyoon geber markaasaynu leexannay oo waxaynu soo marnay jidka cidlada moo'aab markaasaa rabbigu igu yidhi ree moo'aab ha dhibin dagaalna ha kula diririn waayo dalkooda waxba hanti idinka siin maayo maxaa yeelay caar waxaan hanti u siiyey ree luud waagii hore waxaa halkaas degganaan jiray ree aymiim oo ahaa dad waaweyn oo badan oo dhaadheer sida ree canaaq oo kuwaasna sida ree canaaq ayaa waxaa la odhan jiray refaa'im laakiinse ree mo'aab waxay iyaga ku magacaabaan ree aymiim oo ree xorna waagii hore waxay degganaan jireen saciir laakiinse ree ceesow ayaa daba hantiyey oo hortooda ka baabi'iyey oo meeshoodii degay sida ree binu israa'iil ay ku sameeyeen dalkii ay hantiyeen oo rabbigu iyaga siiyey haddaba kaca oo ka gudba durdurka sered oo markaasaynu ka gudubnay durdurkii sered oo wakhtigii u dhaxeeyey waagii aan keedaash barneeca ka soo kacnay iyo markii aan durdurka sered ka soo gudubnay wuxuu ahaa siddeed iyo soddon sannadood ee lamaa qarnigii dagaalyahanada ahaa oo dhan laga wada baabi'iyey xerada dhexdeedii sidii rabbigu iyagu ugu dhaartay oo weliba gacantii rabbigu iyaga gees bay ka ahayd si iyaga looga wada baabi'iyo xerada dhexdeeda jaray wada baabba'aan markii dadkii dagaalyahanada ahaa oo dhammu ay wada baabba'een oo ay dadka dhexdiisa ka wada le'deen ayuu rabbigu ila hadlay oo igu yidhi maanta waa inaad ka gudubtaa caar oo ah sohodinta dalka moo'aab oo markaad u soo dhowaato reec camoon iyaga ha dhibin hana la diririn waayo waxba hanti idinka siin maayo dalka reec camoon maxaa yeelay halkaas waxaa hanti aan u siiyey reer luud weliba dalkaasna waxaa lagu tiriyaa inuu yahay dalkii ree refaa'im maxaa yeelay waagii hore waxaa halkaas degganaan jiray reer refaa'im laakiinse reer camoon waxay iyagu ku magacaabaan samsumiim oo ahaa dad waaweyn oo badan oo dhaadheer sida reer canaaq laakiinse rabbiga ayaa hortooda ka baabi'iyey kolkaasay daba hantiyeen oo meeshoodii degeen siduu reecaysow oo buur saciir deggan u sameeyey markuu hortooda ka baabi'iyey reexor oo ay daba hantiyeen oo ay meeshoodu degeen ilaa maantadan la joogo oo reecaw oo degganaa tuulooyin tan iyo gaasa yiil waxaa wada baabi'iyey oo meeshoodii degay ree koftarim oo ka soo baxay koftoor haddaba kaca oo guura oo waxaad ka gudubtaan dooxada arnoon bal eeg waxaan gacantaada soo geliyey boqorka xashboon oo siixoon ah oo ree amor iyo dalkiisaba haddaba waxaad bilowdaa inaad dalka hantidid oo aad isaga la dagaalantaa maanta waxaan bilaabayaa inaan cabsidaada iyo baqdintaada ku soo dejiyo dadyowga samada ka hooseeya oo dhan oo waxay maqli doonaan warkaaga kolkaasay gariiri doonaan oo kaa naxi doonaan oo anigu waxaan cidladii qadimood uga diray boqorkii xashboon oo siixoon ahaa wargeeyayaal hadallo nabadeed side oo waxaan ku idhi dalkaaga aan dhex mare waxaan iska marayaa jidka weyn oo u leexan maayo xagga midigta iyo xagga bidixda toona wax aan cuno lacag igaga iibso oo biyo aan cabbana lacag igaga iibso haddaba waxaa keliya oo aad ii yeeshaa inaan dalka cagahayga ku dhex maro oo ii yeel siday ii yeeleen ree ceesaw oo deggan buur saciir iyo ree mo'aab oo deggan caar ilamaa aan webi urdun uga gudbo dalkii rabbiga ilaahayaga ahu na siinayo laakiinse seexoon oo ahaa boqorkii xashboon inooma dayn inaan dalkiisa marno waayo rabbiga ilaahaaga ah ayaa ruuxiisa qallafiyey oo qalbigiisana wuxuu ka dhigay wax adag si uu isaga u soo geliyo gacantaada siday maanta tahay markaasaa rabbigu wuxuu igu yidhi bal eeg waxaan bilaabay inaan siixoon iyo dalkiisaba gacantaada soo geliyo haddaba waxaad bilowdaa inaad hantidid aad dalkiisa dhaqashide markaasaa siixoon iyo dadkiisii oo dhammu inagu soo kaceen oo waxay inagula dirireen yahas oo rabbiga ilaaheenna uu isagu soo geliyey gacanteenna oo inana waynu dilnay isagii iyo wiilashiisii iyo dadkiisii oo dhamba oo waagaasaynu wada qabsannay magaalooyinkiisii oo dhan oo magaalooyinkii la degganaana oo dhanna waynu wada baabi'innay iyo dumarkii iyo dhallaankiiba cidna kama aynu reebin laakiin waxaynu booli ahaan u qaadannay xoolihii iyo alaabtii magaalooyinka aynu qabsannay oo magaalo inagu adag laguma aragtan iyo carooceer oo ku taal dooxada arnoon qararkeeda iyo tan iyo magaalada dooxada ku dhex taal iyo tan iyo galacaad maxaa yeelay rabbiga ilaaheenna ah ayaa kulligood gacantii inoo geliyey laakiinse waxaa keliyoo aadan u soo dhowaan dalkii ree camoon iyo webiga booqdhina ciisa oo dhan iyo magaalooyinka dalka buuraha leh iyo meel alla meeshii uu rabbiga ilaaheenna uhu inoo diiday